wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida cabdulqaadir maxamed shukri oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa ka waramay saameynta ba-an ay ku yeelatay abaarta ka jirta gobolka dugsiyada waxbarashada deegaanka isagoo sheegay in ilaa iyo hadda ay saamaysay abaartu dugsiyo dhan kun iyo laba boqol iyo afar dugsi ayna xidhmeen laba boqol iyo labaiyo afartan afar labaatan dugsi halka toddoba boqol iyo sideetan dugsina ay marna xidhmaan marna furmaan faahfaahinta warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaheena maxamed cabdiraxmaan gaata
bismillahi saan la soconno ad ka warhaysaan guud ahaan deegaanka waxaa ka dhacday abaar ballaadhan oo saameysay toban gobol oo kamid a deegaanka iyo toddobaatan iyo sideed degmo marka abaartaasi saameynteedu runtii aad bay u ballaadhan tahay gaar ahaan waxay si gaara u saameysay bahda waxbarashada iyo ardaydii waxbaranaysay marka waxaan odhan karnaa runtii annaga culays fara badan bay nagu haysaa waana dareensannahay culayska leedahay intaan kari karana waan dadaalana waan daba soconna insha allah ilaa iyo hadda ma jiraan dugsiyo xidhmay abaarta darteed ha way jiraan dugsiyada ay horta guud ahaan saameysay waa kun laba boqol iyo afar dugsi bay guud ahaan saameysay marka qaabkay u saamaysay baa kala duwan oo qaarna dhammaantood way xidhmeen oo si toosay u xidhmeen qaarkoodna dadkii markay ay meeshii ka guuraan kuna soo noqdaan way xidhmayaan way furmayaan marka kun iyo laba boqol iyo afarta laba boqol iyo labaatan iyo afar ka mid a guud ahaan way xidhmeen toddoba boqol iyo siddeetan ka midina barshial way xidhmeen wayna furmaan marmarka qaarkood waa tahay dhanka dowladda maxaa ilaa hadda tallaaba oo la qaaday si ardayda dugsiyada dhiganayay ee waxbarashadooda aynu u waayin ma jiraan qorshayaal la sameeyey saan la socono horta abaarta si guud marka horeba dee wax qorsho oo loogu sii talagalo la yidhahdo abaar baa sanadkaa dhici doonta oo lagu sii talagalay caadiyan ma jirto abaaraha iyo colaaduhuba waa wax uun alla keeno oo si kaysa u yimaada marka way sirtaa qorshe ahaan in loogu talagalay bal sanada soo socda in bal wax loogu talagalay abaar ahaan loo diyaariyo laakiinse si guud saan la soconno wuxuu xafiisku guud ahaan la daalaadhacaa qorshayaashiisa u yaala maadaama waxbarashadu si guudba ay deegaanka ay dalkiisa inta kale ka dambeysay in bal wadan ahaan la soo gaadho marka abaartu markay dhacdo wixii tabar ee lahayo ayaa lasu geeyaa iyada oo lala kaashanayo xukuumadda iyo hay-adaha wadaagta ee ku mashquulsan waxbarashada marka waxa ugu muhiimsan ee hadda soo faar laisku organis gareeyey iyadoo hay-adaha lala kashanayo waa in meelaha qaarkood weliba gaar ahaan meelaha ugu sii daran quudin loo sameeyo arday ka badan laba boqol iyo soddon kun oo arday ka badan ayay saamaysay oo meelahoodii ka baxay marka waxa ugu badan hadda aan gacanta ku haynaay waa abaabul iyo wacyigelin iyo hay-adaha oo laisku abaabulo quudinna loo sameeyo tiro fiican oo loo sameeyey iyo hay-ada u sameeyena way jiraan waa tahay haddii aad bal noo sheegto goobaha ugu daran ee hadda dugsiyada xidhmay ee labada boqol iyo inta ka badan ee dugsiyada xidhmay gobolada ugu sii daran ee ay ka xidhmeen dugsiyadaasi dugsiyada xidhma waa laba boqol iyo labaatan iyo afar waxaana ka xidhmay toban gobol oo kamid ah deegaanka saala socono guud ahaan deegaanka wuxuu ka kooban yahay koob iyo toban gobol buu ka kooban yahay koob iyo tobanka toban ka mid ah ayay saamaysay degmo ahaana saddex iyo sagaahankiisa degmo toddobaatan state ka mid ah ayay saamaysay marka waad garan kartaa populationkii intay u badnayd ayay noqonaysaa intay ka saamaysay dugsiyadaasi ma dugsiyada caadiga ee degmooyinka ku yaala iyo iyo gobolada mise waa dugsiyada reer guuraag iyo ka waran waxay u badan yihiin degmooyin ay gaadha way jirtaa oo ay saamayseen laakiinse tirada ugu badan waxay wey dugsiyada loo yaqaano reerguuraaga ama waxbarashada aan dadban aan tooska ahayn ee dadku kolba mobilka ee ay la wareegaysay saamaynta ba-an ay ku yeelatay haddii abaartu sii socoto maxaa qorshe ah si dugsiyo kale oo deegaanka ayna waxbarashadii ardada ay helaysa ayna uga xidhmin kule qorshaha la qaatay waxa weeye dadku marka ay meel ka barakacaan ay dad kale kor tagaan meelaha ay tagaan iskuulaadka jira inay ka qayb qaataan marka si guud tiradii dadka soo kortegaysabaa ka badan tiradii horesii joogtay marka taas waxay keenaysaa marka cadaadis fara badan oo galaaskii tiradii ka badan iyo macalimiin baahika fara badan oo dheeraada oo qorshihii ka awood badan ayay keensanaysaa marka dadka iyagu gudahoodana sabaabul fiican bay sameeyeen inay meelihii ardayda soo dhoweeyaan inay dadkii ay la qaadan karaan ay la qaataan meelahay awoodi waayaanna xafiis ahaan qorshe waxaa laisla qaatay inta u badan ee laga yaaba inay sii socotaay ee hadda la rajeynaya haduuna ilahay kasoo gaarin bil dambeun baa lasii rajeynaya marka waxaa la diyaariyey tiam xafiiska waxbarashada iyo macalimiin iyo bahwadaagtii ayaa laisku abaabulay waxaa qorshe laisla qaatay abaartu markaysaa u dhammaataba dadku ay mawladii ku noqdaan wakhtigii ka baxay intii abaartu ka saamaysay in galaasyo dheeraada la siiyo in makeup galas loo badiyo in xilligii ka khasaaray loo kafalo xilligii sanadka dhammaadkiisa ay fasaxa qaadanayeenna in lagu daro oo fasaxii sanadka la yareeyo qorshayaashaasa laga qatay in laga insha allah loogu soo kabo ardada xilligii ka khasaaray ee abaartu ay ka saamaysay waa tahay maadaama dad badan ay ka barakaceen goobahoodii oo ardaydiina markaa iskuuladii ay ka xidhmeen goobo kale ay tageen ma jirta wax fariin ood ku baraarujinaysa in dadkaasi ay ardada waxbarashada goobaha kale ay tageen markaa ku daraan si ayna waxbarashadooda uga istaagin runtii waanu faraynaa fariin fiican baanu faraynaa fariintan ka hor saan la soconno dee abaartu aad bay u kulushahay waxa weeye xoolihii in badan bay ka saamaysay dadkana si aan uga saameyninba hadda gurmudka dowladdu ka gaadhay marka mudnaanta koowaad horta waa dadku inay badbaadaan dadku markay badbaadaan baa waxbarashada iyo secondary bay noqonaysaa haddii ay dadkii badbaadadoodii ay khatar gasho dee waxbarasho ka hadalkeed wuu adkaanaya marka hadda soo faar meelo fara badan biyihii iyo calafkii iyo rashinkii waa la gaarsiiyey dadaal fara badan oo xukuumadda iyado hay-adaha caalamka iyo xukuumadda federaalka ba la kaashanaysa ayaa la gaarsiiyey meelaha marka dadku ay degeen rashinadii iyo calabkii iyo biyuhu gaadheen waxaan ka codsanaynaa iyagoo la kaashanaya bulshada ay soo kordegan yihiin inay ardadooda ay halkaa ka xidhiiriyaan haddii markay u suroobi weydana hadhow markay noqdaan qorshe xafiisku diyaariyey ee wakhtiga loogu kabayo ayaan insha allah uga faa'idan doonaa una ka fali doonaa wakhtigii ee abaartu ay ka saamaysay wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowla deegaanka soomaalida cabdulqaadir maxamed shukri oo u warameeyey wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gata